طريق العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر فالعلا عشق الأباء عشق فرسان الحياة من لتوحيد الإله ينبر مثل الكواسر وإلى أسمى الحتوف رضا الله الرؤوف ننبري شم الأنوف نبتغي حسن المفاخر وإلى دحر العدا نمضي bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba oo maqalkeennu idinku soo gaarayo waxaannu idin leennahay ramadaan mubaarak waxaad ku soo dhowaataan barnaamij toddobaadle ah oo allah idinkii inta lagu guda jiro bishan barakaysan aan idiin soo gudbin doonno kaas oo aan ugu magac darnay ramadaanka iyo jihaadka waxaana alla fadligii ku faaqidi doonnaa xiriirka ka dhexeeya soonka iyo jihaadka sida ramadaan ay ku noqotay bishii cisiga iyo sharafta sidee ay ummadda muslimka ah bishan uga dhigtay mid ku sumadan halgan iyo jihaad maxayse tahay waxa la gudboon muslimiinta nool xilligan oo ramadaanka ka dhigtay wakhti nasiino iyo raaxo waxaan kaloo allaah idinkii faaqidi doonnaa sida salafkii wanaagsanaa ee ummaddan ay cibaadadaasi weyn u nooleeyeen bishan iyo guulihii waaweynaa ee ay soo hoyeen
عز وانتصار فيه لا نرضى خيار غير شرع الله آمر والجهاد لنا سبيل أمر مولانا الجليل فيه نردع بالصقيل كل طاغوت وكافر
bisha barakaysan ee ramadaan waa bil ku suntan astaan gaara waa hibo xagga allaah ka ahaatay oo uu ku galladay ummadda nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam waana maalmo dahabi iyo marla'rag ah oo fursad loo helo sannadkiiba mar waa bil ay naftu ku tarbiyowdo ruuxdeeda iimaaniga ahna dib ugu cusboonaysiiso wuxuuna allaah ka dhigay mid ximbaarsan sifaad iyo acmaal gaara waa bil uu qofka muslimka ah ku sahay qaato dibna ugu eego acmaashiisa sidaas darteed wuxuu ramadaanku noqday bil dadaal iyo cibaado mid ka mid ah cibaadaadka waaweyn ee sumadda u noqday ramadaan waa aljihaadu fii sabiilillaah oo ah baarka sare ee islaamka cibaadadan ayaa ka mid ah acmaasha kuwooda ugu fadliga badan waa midka ay ummaddu ku gaarto cisadeeda iyo sharafkeeda aakhiro iyo adduun mana dulloobaan oo lagama awood bato inta ay ku dheggan yihiin tiirkaasi adag markii aad jalleecdo safaxaadka taariikhda waxaad arkaysaa in ummadda muslimka ah maalmaha bishan barakaysan ka dhigtay kuwa ku xardhan guulo waaweyn oo lagu koryeelayay kelimadda allaah laguna suulinayay baadilka iyo ehelkiisa suuraddaasi wanaagsan ayaa ramadaan ka dhigtay bishii jihaadka iyo halganka balse halkii ay shalay ka ahayd sawirkaasi wanaagsan nasiib xumo waxay muslimiintu zamankan ka dhigeen bil nasiino iyo caajis iyaga oo ku dhex nool dulli iyo liidnaan kadib markii ay dayaceen cibaadada jihaadka oo ay doorteen fadhiga kuna raalli noqdeen nolosha adduunyo ee liidata markii aad indhaha la raacraacdo xaalka ummadda ayaad arkaysaa in ay noqotay daadxoortii uu inoo sii sheegay suubanaheenna sala allahu calayhi wasalama kadib markii ay ku raalli noqotay tacbashada beeraha oo ay saynta qabsatay lo'da ciinnadana wax ku kala iibsatay markii ay u wiilatay adduunyo ayuu cadowgeedu isugu habarwacday quluubta cadowga ayaana laga saaray cabsida halka quluubta muslimiinta lagu salliday wahan oo ah adduunyo jacayl iyo geerinacayb waxaana ku dhacay dulli aysan ka baxaynin ilaa ay diinkeeda ku soo noqoto maadaama jihaadka waddada allaah uu yahay xalka keliya ee looga bixi karo dhibaatadaasi waa in bishan barakaysan aannu isxusuusinnaa tagtadeennii wanaagsanayd si aan uga baxno musiibadan dabadheeraatay oo aan mar kale bashariyadda hoggaanka ugu qabanno halka maanta aan ka nahay ummadaha kuwooda ugu dibdhacsan innaga oo ah kuwa fara badan balse ah sida daadxoorka oo kale suuratulbaqara allah waxa uu inoogu sheegay in uu dusheenna ku waajibiyey soonka waxaana uu yidhi
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الذين آمنوا kutiba calaykum hortiina waxaa lagu qoray asiyaamu soomka ayaa dushiina lagu qoray kamaa kutiba cala aladiina min qablikum kuwa idinka horreeyey si dushooda loogu qorayo ummadihii idinka horreeyey diintu u timaday oo rususha u timaday way soomi jireen lacalakum waxaad mudantihiin tattaquuna alla iska jirtaa marka soomku kow horta inuu idin inuu idin fudud inaad dareentiin al rabaa sababto wax idinku gaara maahe dadkii idinka horreeya lagu dul qoray ta labaadna mirahaad ka helaysiin lacalakum tattaquun aayadaha soomka kadib wuxuu allaah isla suuratulbaqara muslimiinta ku farayaa dagaal iyo halgan in ay kala hortagaan cadowgooda ilaa fidna oo dhan laga waayo oo uu diinku u sugnaado rabbi oo keliya
waqaatiluuhum la dirira gaalada xataa laa takuuna fitnatu ilaa fidno aysan imaanin oo fidno aysan ahaanin oo diinta islaamka dadka haysta wax hanjabaaya ama awood isku xiran u hanjabaysa ilaa la waayo la dirira oo wayakuuna diinu diinkuna lilaahi alla kaliya uu sugnaado oo dadku alla kaliya ay ka dambeeyaan kuwa alla kaliya ka dambeeya iyo kuwa kuwaas ku hoos nool oo cidna una hajabi karin oo awood isku xidhan aan ahayn hawshu intay halkaa ka gaarto la dirira waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna fitnatu ilaa fidna aysan aanoo fidna baaba'do wayakuuna diinu lilaahi uu sugnaado fa in intahaw hadday ka heraan marka oo fidnadii iyo ayagu yaynaba islaamine awoodda isku xoreedo dadka ugu hanjabayan diinta islaamka haysta ama dadka soo geli raba taas hadday ka haraan falaa cudwaana ilaa cala aalimiin xadgudub ma ahan ilaa cala aalimiina aalimiinta korkooda maaha fain intahu hadday ka heraan falaa cudwaana xadgudub ma ahan ilaa cala aalimiina aalimiinta korkooda maaha tii hore fain allah afuur raxiim maxaa waa soo islaaminahayd ramadaankii uu ka soo baxay runcan nooga soo sheekeeyey oo farad ah haddana xajkii uu ka sheekeeya dagaalkiina dhexduu soo geliy macnaheedu waxay tahay waa arrimaha yani muslim ruuxa muslimkaa wixiisa o dhan waa isku dhex jiraan maxaa yeelay isagoo bishii ramadaan sooma ayuu dagaalka gelaa dagaalkaasoo ku jira ayuu haddana xajiha mararka qaarkood isagoo haddana maaragtay sidii oo kale soomki wixii oo dhan maxaa yeelay wax kala baxa maaho waxaa laga yaabaa xilligan markaa tan ku jirta haddana tan waktigeeda inuu golo mar walba tii aad dalbanaysa inaad iyada siday tahay yani waktiga ugu leexiso sannadkii labaad ee hijriga xilli muslimiinta ay soomnaayeen ramadaankii ugu horreeyey ayuu dhanka kala dhacay iska horimaadkii ugu horreeyey ee dhex maray xaqa iyo baadilka maalin uu alle ku sifeeyey yowmal furqaan oo ay isfara saareen islaamka iyo shirkiga sheekh cabdiraxmaan firin ayaa marka hore inoo bidhaaminaya soonka iyo jihaadka iyo sida labadaasi cibaado ay u yihiin kuwa lagu diyaariyo dhismaha ummadda muslimka ah jihaadka iyo soonka calaaqaadka ka dhexeeya soonku waxaan ognahay ilaahay subxaanah wa tacaala markuu farar yeelay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun soonku wuxuu siyaadiyaa taqwo iyo alla ka cabsi ilaah inaad ka cabsato oo waajibaadkiisa aad raacdo oo xaaraanta ka hadho asbaabta keenta waxaa ka mida soonka ayaa ka mida ruuxa marka uu soomo macaasida ilaahay buu ka hadhayaa subxaanahu wa tacaala markuu macaasida ka hadhana waajibaadka ilaahay u diray ila ruux bini aadam meel la fadhiyo ilaahay wuxuu ku tula insaanka innaka kaadixun ilaa rabbika kadxa bini aadamku markasta waa dadaalaa waa shaqeeyaa hadduu khayr u shaqayn waayo dulmigu u shaqeeyaa marka soonku taqwada ilaahay buu siyaadiyaa subxaanahu wa tacaala taqwadana waxaa ka mida jihaadka ayaa ka mida sababtuu jihaadku markii taqwo la cibaado la yidhaahdo dirwatu sanaamal islaam weeye islaamka meesha ugu sarraysa weeyaan ruuxu marka hadduu soomo oo soon la helo cibaadadii ilaahay subxaanahu wa tacaala buu samayn weliba midda ugu sarraysay ee jihaadka ah oo dirwatu sanaam alislaama ayaa uu samaynayaa midda labaad nabigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam bisha ramadaan hadday bilaato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ballaqayaa albaabada naxariista oo dhan albaabu samaa oo dhan baa furmahaya albaabka caafimaadka albaabka nabadgelyada albaabka mataqaanaaye khayrka oo dhan baa furmahaya ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadiisana wuu ballaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa o dhan wuu xidhayaa shayaadiinta oo dadka taqwada ilaahay ka hor istaagtana dhammaan waa la katiinadayn oo waa la silsiladayn saa darteed ruux haddii shaydaankii laga silsiladeeyey taqwo iyo cibaadana uu soonkii keenahayo waxaa weeye marka ruuxa muslimka ah waxaa u salaanaysa inuu garto akhdaadiisa uuna garta markaa faa'iidadiisa u garto calaaqaadka ka dhexayn kara soonka iyo waxaa weeye jihaadka waxaa ka mida inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wassalaam xadiidkii abii saciid alkhudriyi nabigaa maqlay asoo dhahaya man saama yowman fii sabiili illaahi bacda allaahu wajahu can innaari sabciina khariifa ruuxii maalin jihaad ku dhex sooma oo asagoo jihaad ku dhex jira sooma bacada allaahu wajahu can innaari sabciina khariifa ilaahay subxaanah wa tacaala wejigiisa cadaabkuu ka fogeynayaa toddobaatan dayrood ama sano meel loo socdo ayuu ilaahay subxaanah wa tacaala cadaabku jirgeynayaa saa darteed xadiid kale wuxuu ahaa god weyn oo bayna almashriqi waalmaqribi u dhexee intaa la eg oo kale ka sii weyn yuu ruuxa soon ku dhex soomay jihaadka iyo ilaahay asagii cadaabka dhex dhigaya godkaa weyn qoraha meesha ka soo baxdo ilaa meesha u dhacdo ka weyn ayuu ilahay dhexdiina dhigahaya subxaanah wa tacaala saa darteed marka soonka marka waxaalaha fadliga badan buu ka mid yahay asxaabu rasuulillahi waxay fahmeen camaasha ugu fadliban laqd inay jihaadka tahay marka jihaadkii markii ramadaan ay tahay waa lasii labajibaarhayaa waana lasii laalaabahayaa aayaddan ku furanna ilahi wuxuu leeyy subxaana wa tacaala ajacaltum siqaayat alxaaji wa cimaarata almasjid alxaraami mar maxaad u malaynaysaan saxaab baad dooday nin wuxuu yidhi anigu masaajidka xaramkan ku cibaadaysan marna ka bixi maayo mid kalena wuxuu yidhi maya anigu dadka xujaydan baan waraabin taasaan shakar mid wuxuu yidhi anigu waa jihaadahaya si cumar bay war aamusa anaa nebigu soo weydiinhaye ayaddaasu ilaahay soo dejiyey dadka ayuu wada ahluiimaanah oo wada ahlumu'miniin ah oo wada toosan hadday dhacdo inuu midna uu xaram ku cibaadaysto midna ay dhacdo inuu xujayda waraabiyo midna uu jihaado markasta waxaa fadli badan ninka jihaadaa fadli badan ikhwaani jihaadku waxaa weeye waa ruuxa muslimka ah shan arrimood bay diintu ilaalisaa naftana waa u ilaalisaa maalkay u ilaalisaa caqligay u ilaalisaa owlaaddii iyo tarankay u ilaalisaa intaa waxaa lagu difaaci karaa jihaad wax kale laguma difaaci karo salaadda iyo soonka iyo tawxiidka dhammaan waxaa lagu difaaci karaa jihaadkaa lagu difaaci karaa saa darteed waxaa weeye jihaadku macnaa waxaa weeye cibaado oo dhan asal buu u leeyahay asxaabta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jihaadka aad bay u jeclaayeen ee waxaa dhacday nabiga inuu yidhi calayhi salaatu wassalaam oo abu hureyra dhahaya nabig wuxuu yidhi mowqifu saacatin fii sabiiliillaahi khayru min qiyaami leylata alqadri cinda xajari alaswadi ibnu xibbaan iyo bayhaqi baa soo saaray wa saxaxahu albaaniyu raximahullah nabig wuxuu yidhi hal saacad ama hal ilbiriqsi oo jihaadka aad dhex taagnaato ayaa ka khayr badan habeen leylatulqadara oo haddana aad ku cibaadaysatay xajaru alaswad waxaa weeye kacbada oo lagu tukado hal salaad oo kacbada lagu tukado ayaa ka fadli badan boqol kun oo salaadood oon ku tukanay meel kale oo madiine aan ka ahayn boqol kun oo salaadood oo meel aan madiine ahayn aan ku tukannay waxaa ka fadli badan hal salaad oo keliya oo lagu tukaday beytullaahi alxaraam nabiga wuxuu yidhi haddana leytulqadarkana ilaahay muxuu yidhi khayrun min alfi shahrin waxay ka khayr badan tahay kun bilo siddeetan iyo dhowr sano cibaado lala yimaado halka habeen baa ka khayr badan marka boqol kun oo salaadood iyo toddobaatan dhowr sano cibaadadii inta aad la imaanaysay habeen leytuqadara haddana xajul aswad agteeda lagu tukaday waxaa ka khayr badan saaca waaxida ama daqiiqatayn shan daqiiqo laba daqiiqo labaatan daqiiqo ka yar ka badan oo dhex taagnaato jihaadka ilaahi subxaanahu wa tacaala ama shahiid ama ha shahiidin allah subxaanahu wa tacaala waxa uu in badan kitaabka casiiska ah uga hadlay fadliga jihaadka isaga oo ku buuriyey muslimiinta dushoodana ku waajibiyey waa tijaaro lala galayo allaah iyo bayc midka ugu wanaagsan oo ay natiijadiisu tahay guul aakhiro iyo mid adduun allaah isaga oo mu'miniinta ugu yeeraya ganacsigaasi weyn waxa uu leeyahay يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين
يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ganacsi dushiima idin tusiyaa tijaaradaasoo tunjiyikum min cadaabin aliimin cadaab xanuun la idinka badbaadinays waa tijaaro cajiibana tusi waay tu'minuuna billaahi allaad rumaynaysiin warasuulih allah rasuulkiisana waa rumaynaysiin asaaskaas markaad taagtaan haddane wixii uu keenayaad ku shaqaysiin watujaahiduuna fii sabiililah allah wadadiisa dhexdaad ku jihaadaysiin biamwaalikum malyalkiina oo anfusikum nafafkiina daalikum idinkaasoo jihaadkaasaa khayrun lakum idin khayr badan inuu xoolaha ku bakhiishaan iyo nafta kaasaa idinkaga fiican in kuntum adaatiin taclamuuna inaad ogtihiin sidaas markaad samaysaan alla wuxuu idin siihaa arrintan yakfir lakum alla waa idin dhaafaa dunuubakum dunuubtiina wayudkhilkum alla waa idin geliyaa jannaati ayaa uu idin geliyaa jannaadaasoo tajrii min tactihaa hoosteeda lanhar webiyada ay ka qulqulaan oo masaakina guryana waa idin geliyaa dayibatan ee udgoona wanaagsan oo fii jannaati cadin masaakintaas xaggay ku taallaa nigaanshaha jannaadkooda dhexdiisa dhexdooday ku taalla daalika kaasoo makfiradaas iyo alaabtaas alfawzu liibaankiiba alcadiim ee weynaay waa ukhraa mid kalena maidin tusiyaa waay amba waa ukhraa mid kale ayaad leedihiin nicmo kale ukhraa wa nicmatun ukhra oo tuxibuun aad jeclaanaysaan ha ukhradaas nasrun taasu waxay ahda nicmo aakhiree nicmo adduunyo jeceshihiin nasrun hiilimaad waay minallahi ka adu gaalada idinkaga hiilaya wa fatxun furid waay qariibun i dhow ood magaalooyin badan dhul badan furhataan oo bashiri lmu'miniina mu'miniintii u bashaaray diinta islaamka ayaa in badan nagu boorisay fadliga jihaadka iyo ajarka uu leeyahay mujaahidka ku taagan waddada allaah waana fadiilo uu dheer yahay midka ka fadhiya iyo derajo uusan gaaraynin rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa la weydiiyey acmaasha midka ugu fadliga badan wuxuu yidhi in la rumeeyo allaah iyo rasuulkiisa waxaa la yidhi yaa ku xiga wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam jihaadka waddada allaah waxaa kaloo xadiid shariif ah uu rasuulku ku yidhi ruuxii cagihiisu u booroobaan allaah dartii wuu ka xarimayaa naarta booska la dhigay mujaahidka ku dagaalamaya jidka allaah ayaa ah mid weyn oo aan la soo koobi karin wuxuuna allaah subxaanahu wa tacaalaa addoommadiisa mujaahidiinta ah u ballanqaaday ajar iyo abaalmarin weyn oo adduun iyo aakhiro ah sheekh cali maxamuud raage ayaa inoo sii ambaqaadaya fadliga uu leeyahay mujaahidka iyo derajadiisa allah subxaana wa tacaala ma siminin kuwa jihaada ee diinkiisa iyo kitaabkiisa difaacayo kuwa jihaadka ka fadhiista muslimiinba ha ahaadaane ilaahay subxaana wa tacaala ma uusan siminin ilaahay jala wacalaa wuxuu yidhi laa yastawi alqaaciduuna min almu'miniina hayru ulidarari waalmujaahiduuna fii sabiili illahi biamwaalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما marka maadaama allah subxaana wa tacaala uu kala sara mariyey mujaahidiintuna isgu mid ma noqon doonaan ciddii waxa weeye garab istaagtay ee la jihaaday iyo ciddii waxa weeye khudaanisay ee ka fadhiisatay ugu dambayntii waxaan naftayda iyo ummadda muslimiintaha guud ahaan gaar ahaan mujaahidiinta rabaa inaan u dardaarmo cabsida ilaahi subxaana wa tacaala maxaa yeelay waa dardaaranka allah subxaana wa tacaala qaala allahu tabaaraka wa tacaala walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu allah idinka iyo kuwii hortiin kitaab lasi waxaan u dardaaranay ilaahay ka cabsada subxaana wa tacaala waana dardaarankii nabigeenna moxamed caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi nebigu sal alla aleyh wasalam uusiikum bitaqwa allahi subxaana wa tacaala waxaan kaloo u dardaarmayaa inay jihaadaan maxaa yeelay jihaadka waxaa ku jira cizigeenna adduunyada iyo sharafteenna aakhiro sida uu nabigeenu ku tilmaamay sal allahu aleyh wasalama waa albaab ka mid a albaabada jannada ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tegsiiyaa oo uu ku tiraa murugta iyo waxa weeye qalbixumada ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku tiraa nabigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh calaykum biljihaad fii sabiili illahi tabaaraka wa tacaala fa inahu baabu min abwaabi aljanna yudhibu allahu bihi alhama waalhamma waxa uu yidhi sheekhu islaam ibnu teymiya raxmatullahi calayhi isagoo fadiilada jihaadka caddaynaya waaclamuu ana aljihaada fiihi khayru addunya waalaakhira wa fii tarkihi khasaaratu addunya waalaakhira qaala allahu tacaala fii kitaabih qul haa tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayeyn yacni ima alnasra wa ima aldafr wa ima alshahaada waaljanna faman caasha min almujaahidiina kaana kariiman lahu hawaabu addunya wa xusnu hawaabi alaakhira waman maata minhum aw qutila fa ila aljanna waxa uu leeyahy ibnu teymiya raxmatullahi calayhi waxaad ogaataan jihaadka dhexdiisa waxaa ku jira khayr adduunya iyo mid aakhiro labadaba jihaadkaoo laga tagana waxaa ku jira khasaare adduunya iyo mid aakhiro maxaa yeele allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi isagoo marka muslimiintii iyo mu'miniintii ee ka xikaayoonaya oo la hadlaya cadowgoodii gaaladaha ma waxaad nala sugaysaan laba wanaagsan muddood mooyaane labada wanaagsan oo kale ah nasri iyo guul iyo waxa weeye ama shahaado iyo janno waxau yidhi ibnu teymiya raxmatullahi calayhi ninkii noolaada ee mujaahidiinta ka mida wuxuu ahaanayaa nin kariim oo sharaf leh thawaab adduunyo iyo thawaab aakhiro kiisa fiicanna haysta ninkii ilaahay subxaana wa tacaala u wafsado ee shahiidana ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisu aada nebiguna wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh isagoo noo tilmaamaya sharafta shahaadadu ay leedahay shahaadadina meesha lagu helaa keliya ay jihaadka tahay isagoo tilmaamaya ayaa nebigu wuxuu yidhi yucda ashahiidu sita khisaal yukfaru lahu biawali qatratin min demih wa yuraa maqcaduhu min aljanna wa yugsaa xullatu min aliimaan wa yusawaju hintayn wa sabciina min alxuuri alciin wa yuwaqaa fitnatu alqabri wa yu'manu min alfasaxi alakbari wuxuu nebigu sal allahu aleyh wasalam shahiidka waxaa la siiyaa lix khaslo ugu horrayn waxaa loo dhaafaa dembigiisii markay ka soo daato dhibicda ugu horraysa ee dhiiggiisa ah waxaa la tusiyaa jannada meeshuu ku lahaa waxaa loo marasheeyaa oo loo guntiyaa xullo ama isku joog iimaan ah waxaa waxa weeye loo guuriyaa toddobaatan iyo laba ka mid a xuuralciinta waxaa laga dhowraa fidnada qabriga waxaa laga dhowraa waxa weeye laga ammaangeliyaa fasaxa yowmal akbarka maxsharka la ysugu yimaado oo cabsidii argagaxa badan uu jiro ayaa allah subxaana wa tacaala uu nabadgelina xadiiskana waxaa soo saaray ahlu sunanka nebigu wax kale salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laga wariyey isagoo tilmaamaya wanaagga ay leedahay waxa weeye shahaadadu ay leedahay ayaa rasulku wuxu uhi salawatu ullahi wasalaamu caleyh ina fi ljannati lami'atu daraja ma bayna adarajati ila adarajati kama bayna alsamaai waalardi acaddaha allahu subxaanah wa tacaala lilmujaahidiina fii sabiilihi waxa uu nebigu sal alla alay wasalam jannada waxaa ku yaalla waxa weeye boqol darajo oo laba darajo kastaba ay u dhexayso inta cerka ee dhulka u dhexayso oo kaleeto allahna subxaanah wa tacaala uu u diyaariyey dadka mujaahidiinta ee jidkiisa ku jihaadaya marka jihaadkii sharafka weyn ayuu leeyahay waxaa liibaanay mujaahidka hadafkiisu saramaray ee uu allah ku galladay nimcadaasi weyn zaman ay yar tahay kuwa qaada waddada jihaadka kumana sii jirto marka uu kulansado laba cibaado oo waaweyn oo ah jihaadka waddada allaah iyo soonka bishan barakaysan isaga oo ribaadaya in haddana uu mujaahidku soomo waa fadli kale oo uu dheer yahay dadka intooda kale koox yar oo ka mid ah ummaddan ayuu allah subxaanahu wa tacaala u doortay zamankan in ay kulansadaan acmaashaasi waaweyn iyaga oo sooman dhanka kalena ribaadaya si ay u difaacaan daarta islaamka oo ay u sara yeelaan kelimadda allaah allah subxaanahu wa tacaala ayaa maad iska leh allihiina waafajiya khayrkan awalan islaamnimo tawxiid ramadaan waa khayr aad iyo aad waa ogtiin bishan ramadaan waa shahru lintisaaraat guulooyinkii dhacay ee muslimiinta waxay ahaayeen shahru ramadaan waa bil marka ninkii isku helo islaannimo iyo jihaad fii sabiilillaah iyo siyaam fadligeeda aad loo garanayo ilaahay subxaana wa tacaala mahad dhammaantii annagaana allihina markani difaacan iyo suquurtan iyo ribaadkan iyo ilaahay su- allihina hana deerisii ee, ba- ballan u barakaysan oo ilaahay ramadaan khayr ka badan ilaahay subxaana wa tacaala dhatee ka sheegay oo khayr ka badan iyo suquurtan oo maaragtan ilaahay subxaana wa tacaala maaragtan markan iyo ribaadu yowmin fii sabiili illaah khayru min addunya wamaa calayha alle subxaana wa tacaala ka sheegi khayru min alfi shahri maalin maaragtan hamiin oo ku khayr badan kumbulad maaragtan ku khayr badan maaragtan ilaahay subxaana wa tacaala lamadaas ha- haskaga dari oo geeka maaragtan lamadaas maaragtan waafajiya mahadle riwaadkaasa isku ka jarna Eh, macnaha ilaahay ka mahadsana mar sooma soomagna mar la soomanyi oo muslimiinta kale la soomanyi iyo mar oo maaragtan la dheeri muslimiinta jihaad iyo fii sabiilillahi iyo ribaadkan ilaahay subxaana wa tacaala anka mahadnagaane marka marna saa maaragtay ribaadkan iskugu jaran marna gaalada la dagaalamaana ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay na amri gaalada maaragtay iyo soonka san ata marna gaalada maaragtay weerarka qaadan marna maaragtay ribaadka maaragtay ka soomanaadan marna mayleeraay unoo dagaalamaana soomagna marka allah subxaana wa tacaala mahad isku le marka allihii maaragtay nimankani iyo maaragtay iyo aan mahadnagaano markasta marka dadka muslimiinta ee maaragtay oo wilaayaadka ka soon macnaha amniga iyo istiqraarka iyo hata geeka ka jirana bacd allahi subxaana wa tacaala dadkaas muslimiinta ee difaacan ka jira difaacayaalkan dadka ka jira iyo maaragtay ayaa ka haysadan marka aniga walaaloojo maaragtay oo suquurta ka jira ma aan helmaan markasta xasuusnaadan marka ilaahay subxaana wa tacaala ani han baryaan markasta aan helmaagno mu- mujaahidiinta maaragtay suquurta ka jirta oo cadow ka hor suran ilaahay subxaana wa tacaala maaragtay ntoogaan ani ilaahay cizi iyo sharaf maaragtay macnaha eh, sii ikhwaani fillaah ilaahay tabaaraka watacaala ayaa mahad oo dhan u sugnaatay allahaasoo nagu soo kulmiyey masaajidkani in maanta ilaahay tabaaraka watacaala uuna keenay jihaadkii waajibka ah uusna saaray oo gudinay soonkiisana maanta aan soomayno bisha ramadaan barakaysan lagu jiro oo haddana furmaan ku soomayno rasuulka sala allahu alayhi wasalam uu leeyahy rawaad yowman fii sabiilillaah khayru min addunya wamaa calayha anigoo kheyrkaas ku soomagnaya ikhwaani fillaah ilaahay tabaaraka watacaala oo nooga deegay haddana waxaan ku darsanay bisha ramadaan ikhwaani fillaah ramadaankana sida doon haddana rabaad ayaan ku soomaynaa anigoo rabaad ku soomnay oo odowga furantiisa aan joogno marka mahadaasin allah tabaaraka watacaala ayaa u sugnaatay
ويا خير حال لتلك البلاد سأمضي لأحقاب
allah ha ka aqbalo cibaadadooda hana sara yeelo arrinkooda waa dugaal la dugsanayo iyo haliyeyo sarakacaya wakhti asaagooda ay dib dhaceen waa koox hambigoodu yahay in ay hayaankooda gaarsiiyaan goob kasta iyaga oo faafinaya risaalada xaqa liibaanna waxay u sugnaatay haliyeygaasi ku taagan baarka sare ee islaamka
العز سائر وإلى العلياء طائر لا أبالي ما ألاقي من صعاب أو مخاطر فالعلا عشق الأبا عشق فرسان الحياة من لتوحيد الإله ينبر مثل الكواسر وإلى أسمى الحتوف رضا الله الرؤوف ننبري شمس halkan ayaan ku soo gebagabeynaynaa xalqada koowaad ee barnaamijka waxaa inoo ballannaa xalqada xigta toddobaadka soo socda inshaa allah taas oo aan diiradda ku saari doonno fadliga ribaadka iyo mujaahidka ku jilbi xihan duquurta innaga oo isdul taagi doonnaa sida ay jihaadka ku ahaayeen salafkii wanaagsanaa ee ummaddan ee ay kudayashadu inoogu sugan tahay kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horraysa waxaannu idinku dhaafaynaa ramadaan mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
انتصار فيه لا نرضى خيار غير شرع الله آمر والجهاد لنا سبيل أمر مولانا الجليل فيه نردع بالصقيل كل طاغوت وكافر